iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee muujintii warqaddii kiniisadda efesos loo diray kiniisadda efesos ku tal malaa'igteeda waxaa u qortaa kan toddobada xiddigood gacantiisa midigta ah ku haystaa oo toddobada laambadood oo dahabka bartankooda ku socdaa wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada iyo hawshaada iyo dulqaadashadaada iyo inaadan u adkaysan karin kuwa sharka ah iyo inaad tijaabisay kuwa rasuullada isku sheega iyagoo aan ahayn oo waxaad ogaatay inay been yihiin waad dulqaadataa oo dhib baad ugu adkaysatay magacayga aawadiis kamana aad daalin laakiin wax baan kuu haystaa waayo jacaylkaagii hore waad ka tagtay haddaba xusuuso meeshii aad ka dhacday oo toobadkeen oo shuqulladaadii hore samee haddii kalese anigu waan kuu imaan doonaa oo laambadaada waan ka qaadi doonaa meesheeda haddii aadan toobad keenin laakiinse tan aad leedahay waxaad necab tahay dadka nikolaas raaca shuqulladooda oo aan aniguna necbahay kii dheg lahu ha maqlo waxaa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha kii guulaysta ayaa waxaan siin doonaa amar uu wax kaga cuno geedka nolosha oo ku dhex yaal firdowska ilaah warqaddii kiniisadda simurna loo diray kiniisadda simurna ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan ugu horreeyey ee ugu dambeeya oo dhintay oo soo noolaaday wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay dhibaatadaada iyo faqiirnimadaada laakiin taajir baad tahay iyo cayda ay kugu caayaan kuwa yuhuudda isku sheegaa oo aan ahayn laakiinse ah kuwa sunagoogga shayddaanka ha ka cabsan waxyaalaha aad dhowaan ku xanuunsan doontid bal eega in laydin tijaabiyo aawadeed ibliisku qaarkiin buu dhowaan xabsi ku ridi doonaa oo idinku intii toban maalmood ah waxaad heli doontaan dhibaato ilaa dhimashada aamin ahaw anna waxaan ku siin doonaa taajka nolosha kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha kii guulaysta dhimashada labaad waxba yeeli mayso warqaddii kiniisadda bergamos loo diray kiniisadda bergamos ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan haysta seefta soofaysan oo labada af leh wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay meeshaad deggan tahay inay tahay meesha carshiga shayddaanku yaal oo magacayga waad xajisaa mana aad inkirin iimaankayga xataa waagii antibaas joogay isagoo ahaa markhaatigaygii iyo kaygii aaminka ahaa oo dhexdiinna lagu dilay meesha shayddaanku deggan yahay laakiinse dhowr waxyaalood baan kuu haystaa maxaa yeelay halkaas waxaad ku haysataa kuwa xajiya waxbariddii balcaam kaas oo baray baalaaq inuu reer bini israa'iil hortooda ku tuuro dhagax lagu taranturoodo inay cunaan waxyaalo sanamyo loo bixiyey iyo inay sinaystaan weliba waxaad kaloo haysataa kuwa sidaas oo kale u xajiya waxbariddii dadka nikolaas raaca haddaba sidaas daraaddeed toobadkeena haddii kalese dhaqsan idinku iman oo waxaan iyaga kula diriri doonaa seefta afkayga kii dheg lahu ha maqlo waxaa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha kii guulaysta waxaan wax ka siin doonaa maannada qarsoon oo waxaan siin doonaa dhagax cad dhagaxa dushiisana waxaa ku qoran magac cusub oo aan ninna aqoon kan helay mooyaane warqaddii kiniisadda tu'atayra loo diray kiniisadda tu'atayra ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa wiilka ilaah oo indhihiisu u eg yihiin dab ololkiis cagihiisuna u eg yihiin naxaas dhalaalaysa wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada iyo jacaylkaaga iyo rumaysadkaaga iyo adeegiddaada iyo samirkaaga iyo inay shuqulladaadii dambe ka sii badan yihiin kuwaagii hore laakiinse wax baan kuu haystaa waayo waxaad ogoshahay naagta yeesibeel la yidhaahdo oo nebiyad isku sheegta oo waxay addoommadayda bartaa oo ku sasabtaa inay sinaystaan oo ay cunaan waxyaalo sanamyo loo bixiyey oo waxaan iyada siiyey wakhti ay ku toobad keento iyadoo sodooni mayso inay ka toobad keento sinadeeda bal eeg haddaba iyada sariir baan ku dul tuurayaa oo kuwii iyada la sinaystana waxaan ku dhex tuurayaa dhibaato weyn haddii ayaan ka toobadkeenin shuqulladeeda oo waxaan carruurteeda ku dili doonaa dhimasho kiniisadaha oo dhammuna waxay ogaan doonaan inaan ahay kan baadhbaadha kelyaha iyo qalbiyada oo anna midkiin walbaba waxaan wax u siin doonaa sida shuqulladiinnu yihiin laakiinse intiinna kale oo tu'atayra joogta in alla intiinna aan waxbariddan haysan oo sida ay iyagu yidhaahdaan aan aqoon waxyaalaha moolka dheer oo shayddaanka idinka waxaan idinku leeyahay dushiinna culaab kale saari maayo habase yeeshee waxa aad haysataan xajiya ilaa aan imaado kii guulaysta oo shuqulladayda sii xajiya tan iyo ugu dambaysta waxaan siin doonaa amar uu ku xukumo quruumaha oo wuxuu ku xukumi doonaa ul bir ah sida weelasha dheryasameeyuhu ay u burburaan sida aan aniguba aabbahay uga helay oo weliba waxaan siin doonaa xidigta waa beri kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha